dabaylo xoogan ayaa ka kacay xeebaha gobolka jubbada hoose kuwaasi oo saameyn ku yeeshay kalluumaysatada iyo doomaha ganacsiga ee shixnadaha ganacsiye u qaada jasiiradaha iyagoo ka cabsi qaba in dabayluhu ay dhibaato u geystaan wariyaha v o a aadan maxamed salaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada kismaayo
halkan waa suuqa kalluunka ee magaalada kismaayo mashquul aad u badan maanta kama jiro kalluunka aad buu u yaryahay indhaheenna waxa ay qabanayaan kalluun aan sidaa u sii badnayn oo halkan lagu iibinayo dad ka shaqaysta kalluunka oo aan halkan kula kulmay ayaa v o a u sheegay in sababtu ay tahay dabaylo aad u xooggan oo ka kacay badda gudaheeda taas oo keentay in kalluunkuu aad u yaraado waa kuwan qaar ka mida kalluumaysatada magacay waxaan axmed maxamed axmed kalluunka maanta waxaa ka jira suuq aad buu u yaryahay dabeelaha ayaa tir badan ayaa dhacayo xili kaskaadi waayo dabeesha aad bay maanta ilaa ishala ilaa maanta dabeesha way kulushahay dooniyihii bixi jira maanta ma bixin way joogaan kalluunka maanta aad buu u yaraa shalay kalluunka waxaa la gadaya qiimaha laba doolar ibar saddex doolara la gadayay maanta afar doolar afar doolar ibar ayaa la gadaya toonadii shalay lagu qaadanaya xabaddii labaatanka doolar soddon iyo shan soddon ayaa maanta tagtay kii yaryaraayo saddexda doolar lagu gadanaya shalay maanta toddoba doolara alxaba lagala baxay kalluunka macnaha beec waxaa sarre u qaaday laakiin meelahaas kale waxaan ka maqalnay saddex doon inay gadoontay oo habeen hore bad aaday oo dabeelay ku kaceen oo mataqaanaa jiidma ay aadeen la yidhahda saddex doon oo la la'yahay dadkeedana qaarna la hel qaarna ilaa haddana la'yahay warbixin oo nagu soo gaaray magacii waa faaduun maganow cabdi oo gabdhaha ka shaqaysta suuqa kalluunka jubbaland kalluunka toddobaadka hadda aan soo dhaafnay iyo toddobaadkan farqi weynaa u dhexeeyo toddobaadkii hore wuxuu ahaa kiilo laba doolar hal doolar iyo bar toddobaadkanna kiila afar doolar saddex iyo bar uu u dhexeeya marka waxaan is leenahay waxaa saaweyn ballaaran ku yeelatay uu macnaha sabab u ah dabeeshiioo zaa'id noqotay oo doomankii markaas ay aadi karin badda meelihii hore la rabay inay tegi karin marka alxamdulilah toban ay ii joogto tobankaasna maanta kolay haddaa aragta adiga aadane waxaad leedahay maasha allah meesha hoygooda iyo wixii ay cunaan maasha allahu kaana oolkao raashin beriyaa la siin jira haddana subax xanjaalaa loo dubaa iyo kalluunaa laysku siiyaa marka maasha allah waxaan leenahay cabdiraxmaan maxamed faarax waa guddoomiyaha iskaashatada kalluunka ee jubbaland dhankiisa maanta ayaan kula kulmay magaalada kismaayo waxaana uu ka warbixinayaa saamaynta dabayluhu ay ku yeesheen kalluumaysatada xeebaha gobolka jubbada hoose badda waxaa ka jirta dabaylihii wajiinaha ama kaaskaastiga ayaa bilaabmay maantaoo kale badda lama gelin dabaylihii baa laga baqay dabayshaana hadda way sii siyaadaysaa wixii hadda ka dambeeya marka insha allah hadda waxaa weeye dabaylihii dabayshiibaa aad u socota baddana maayad bay keentay oo macnaha biyaha aad u socda marka bilmatal doontu markay kor tagto oo ama isku darka agtiisa tagto ama jama ama agtiisa tagto waxaa laga yaabaa madhow oo kale in doontu ay ka soo baxdo oo laga soo qaado waana taraag dheer marka hadda dabaylihii baa laga baqay dabaylihii baa aad u siyaadaya wixii maanta ka bilaabmo waa way soconaysaa ilaa dabayshu ay hoos u dhacdo oo kabacdi shanshanaysi la galo shan xawaal ah iyo shan dabayla sidaasaa loo kala saaraya maanta lama aadin oo dabayshiibaa soosoo ziyaaday marka kolley badda waa la qiimaynayaa hadday dabayl tahayna lama aadayo haddii xoogaa baddu inay fiican tahay la dareemona waa la aadayaa khasaarooyin hore oo dhacay waa jiraa dabaylihii dhici jiraoo kale sidii maaragtay ilaa ilaa afartameeyo doon baa naga burburay dhimashada ilaa sodomeeya weeye marka waa taas waa dabaylihii hore oo duufaanta u socde waay laakiin dabayshan hadda bilaabatay waa wajiina la dhahaa ama kaasikaasi dabayshaasaa hadda bilaabatay oo nagu socota yuusuf maxamed ibraahim kowneyn waa guddoomiye ku-xigeenka degmada badhaadhe islamar ahaantana ay hoos tagaan jasiirado aad u tiro badan oo ku yaala xeebaha gobolka waxa uu ii sheegay in saameyn aad u ballaaran ay dabaylahan ku yeesheen shixnadihii ganacsi ee loo qaadi jiray jasiiradaha gobolka taasna ay keentay in sicir barar aad u badan uu ka bilowdo jasiiradaha gobolka hadday kalluumaysatada tahay xilligan oo kale aad bay ugu dhib qabaan oo kalluunkii uu yaraanayaa ama arogosta ha noqoto ama kalluun ha noqoto wax soo saarkii badda aad buu noogu yaraanayaa haddana doomihii ganacsatada ama dadkii macnaha dukaamada ama dadkii badeecada meesha geen jiray ayagana aad bay ugu dhib qabaan hadda maalin dhoweyd baa maxaa la sheego doon yar oo faaraboorta oo dad shacaba saaran yihiin baa badda dhexdeeda macnaha doontii ku dilaacday dilaacaasayta aawadeed marka alxamdulilah ilahay dad wax kuma uusa yeelin doon kaleetaa usoo gurmatay dadku haddii raashiinka uu yaraado ama waxyaalaha meesha la geeya ay aad u yaraadaan waa khasab wey way dhacaysaa sicir barar wuu dhacayaa gaadiidkii laftirkiisii waxaa korarayaa doontii waxay wax ku qaadaysay qiimihii marka hore ay sida caadiga wax ugu qaadi jirtay way kordhaysaa sicirkii alaabtii wuu kordhaya waa khasab waa suuqa ayaa macnaha markaas ciriiri badan baa iska jiraayo oo raashiinkii oo kala go' leh aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo